bulotcal agreementiguu ahaa muddo dheer baa laga soo gudbay laba sanaan soo jiidaynay dhammaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international communitiga iyo dowladda federaalkiiba ay jubbaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karayo waxaan u maleynayaa igad baa jeerkeeda ka ahaa garantor shuruudihii iyo intaan soo marray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interin iyo kumeelgaar ilaa hadda waxaan dareemayaa dowladda federaalka iyo internationalku waxay soo qoraan warqado ay ku taalo i j a diyaaruma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitationka i j a ama heshiis kasta oo ku qoranna inaan galla diyaaruma nihin haddii ay jiraan wax ka dhimanayo khalad waddada sharciga aan ku noqono political agreement buu ahaa garantoorkii ha la weydiiyo waxaa ka dhimanaya broseskii ha laloo keena annagaa jawaabteeda bixinayna laakiin intaa ka badan ma aqbali karayna arrintaas waan dhammaystiray su-aashaan ka jawaabaynaa laakiin wax dambe aan hadda dhammaystirayna ma jirto olrer waan dhammaystiray u n waxay halkan u joogtaa facilitation badan inay fidiso maamulka ay la shaqeey waxaan isleeyahay xafiiska u n-ta exmaayo jooga kama helo waxa aan u baahanay fasilitationka nalama shaqeeyo bale waxaan isleeyahay waxaa jira sharci kala saaraya dowlad goboleedyada ama u n mandatekeeda oo malaha jubbaland mandate kale ayay u n-tu ka haysataa si gooniha noola dhaqmaan way nagu adagtahay xataa haddaanu diyaaradaha weydiisano inaanu ka helo way nagu adagtahay su-aasha annaga naga soo gashay inaan jawaabteeda ka helno sidaa daraaddeed waxaan lanahay u n xafiiskeeda kismaayana dib ha ugu noqoto shaqada uu qabanayana dib ha u raadiso waxa annaga iyada naga dhexeeya iyo deegaanada kale waxaan kaga duwannahay ina jawaab baan uga baahannahay ma ka helo waxaanan isleeyahay mandate gooniya baan u n jubbooyinka ay kaga shaqaysaa jawaab baan uga baahannahay